kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaan idila socodsiin doonta anigoo ah maryamo sheekh cabdi barnaamijka waxaa marti iigu ah doctor cismaan cabdi cali oo bartay cudurada guud islamarkaana ka howlgala isbitaalka alhilaal ee magaalada muqdisho ee doctor ee kusoo dhowaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha bismillahi raxmaan iraxiim maryamo waa mahadsan tahay marka labaad waxaan u mahad celinayaa radio ergo sida wanaagsan ay bulshada ugu soo gudbiyaan barnaamijyada noocan oo kale ah oo dabcan dhakhaatiirtii iyo dadka cudurada ka cabanayo in laysku xiro oo halkan looga gudbiyo oo bulshada dhan ay wada gaarto dabcan waxaan u arkaa horumar oo ergo ay samaysay aada ugu mahad celinayaa waa ku dhowahay maryamo mar labaada mahadsan tahay waa tahay editore adoo mahadsan ee dhegeystaha ugu horeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceyga waa ismaaciil oo joogo degmada wallaweyn radio org waan idin salaamay doctoorka waxaan weydiinayaa madaxa waa i wareerayaan neerfaha waa i xanuunayaan haweenkii ninkaas waxay uga qanadaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ismaaciil waa mahadsan yahay dabcan su-aal muhiima wana weydiiyey marka hore madax xanuun haddaan ka hadalno madax xanuunka sida markii loo fiiriyo laba qeyba waaweyn ayuu dabcan u qeybsamaa qeyb waxaa la yidhaahdaa wax keenay lama yaqaano oo primary hedek ayaa la yidhaahdaa oo sababta rasmiga oo keentay midaan la aqoonin waaye dabcan qeybtaas oo wax rasmiga oo keenay aan la aqoonin ayadaa qeybo badan usii kala qeybsanto midda ugu weyn oo ugu caansan oo dadka inta badan ay ka cabdaan waxa waaye mid la yidhaahdo mygreen hedek oo macnaheedu yahay waxa waaye qofka inuu ka cabto madax xanuun hal dhinac ah in badan kusoo laalaabto dhinacaas la xanuunayo isha dhankaas jirto iyo inta badan ay la xanuunayaan dabcanna madax xanuun aada u daran ah noocaasa ugu caansan waxaa kaloo jiro nooc la yidhaahdo tension type oo asagana ka imaado murqaha wax la xiriira ah oo dabcan tension waxa waaye wax inay isku soo kogaan camal waaye isku soo ururaan camal waaye murqaha madax xanuun ka dhasho waaye asagana dabcan sida rasmiga ah waxa keenan asaga lama yaqaano midka saddexaad ugu caansan waxaa waaye mid la yidhaahdo cluster hedek cluster hedek asaga waxay si isugu yar dhow yihiin oo laysku qaldi karaa midkii koowaad oo aan sheegno mygreen hedek ahaa kan waxaa waaye cluster la yidhaahdo madax xanuun oo qofka uu ka dareemayo waaye hal dhinac gaar ahaan isha wareegeeda bas uu ka dareemayaa waxaana lagu yaqaanaa oo caan uu ku yahay isha inay aada u gaduudan tahay ilin inay leedahay isha hareeraheeda waxoogaa barara in lagu arko qofka maanta oo kale markuu caawa seexdo subaxii saas la soo kaco inuu haddana maalintii markuu waxoogaa joogo inuu caadi iska noqdo sometime isbuuci afar jeer shan jeer inuu qabtaa laga yaabaa marka noocaas si guud ahaaneed marka noocyada oo madax xanuunka wax keenay inta badan aan la aqoonin ay isku yihiin oo primaryga laysku yiraahdo nooca kale oo weyn oo asagana aada u caan ah oo dadka inta badan ay ka cabtaan waxa waaye nooc la yiraahdo secondary hedek noocaasna waxa waaye sababta rasmiga ahoo keenta ayaa la yaqaanaa kii hore aan sheegnay ayuu cagsi ku yahay wuu kasoo horjeeda ha dabcan wixii keenayaa la yaqaanaa asaga waa la baaraa waa la ogaada waxa keeno caadi loo yaqaanaa si guud oo dhammaantiis cudurra wada keeno marka cudurrada laba nooc loosii kala qaybiyaa qeyb waxa waaye cudurro caadiya oo ku dhaco dabcan maskaxda iyo xuubka ku hareereysan iyo ku dhaco oo biyaha ku jiro maskaxda lafta iyo maskaxda kala ilaaliyo biyahaas ku jiro badiyo biyahaas batay darteed oo madaxa la xanuunsanaya nooc cudurro badana keeno noocaas cudurrada keeno haddaan wax kasii taataabano cudur la yidhaahdo meningites oo ah caabuq ku dhaco xuubka maskaxda ku dahaaran ayaa ugu caansan waxaa kaloo jira asagana nooc la yirahdo encephalitis cudur kaloo la yirahdo asagana waxyaabaha keena kamid a encephalitis-kana waxa waaye brain tissue ama nodihii maskaxda ay ka koobneyd maskaxda laftirkeeda caabuq inuu ku dhaco waaye nooca kale waxa kale oo secondary heada keeni karo ayagana waxa waaye cuduro gaar ahaan kuwa laysku yirahdo tumeris ama brain mass laysku yiraahdo oo ah inay burooyin maskaxda kasoo baxaan oo buradii ay riixdo neerfihii ay reexdo oo dhinac ay u riixdo dhinac markuu reexdo compression ku samayso madaxiisaas uu ku xanuusto labadaas nooca ugu muhiimsan ee madax xanuunka markaan usoo laabano cismaan waxa uu ka cabanayo waxa waaye wuxuu yidhi madax xanuun iyo waxaa la yidhaahdo wareer iyo neerfaha ay xanuunayo iyo sidoo kale qandha ay hayso marka madax xanuunka markaan si kale u fiirino madax xanuun qandha la socoto markii la yidhaahdana waxyaabo caan ku aha jiro madax xanuun keligiis oo qandho aysan la soconin wax ku caanha jiro madax xanuunka haddaysan qandha la soconin oo madax xanuun keligiis yahay ama ha darnaado ama yuus darnaanin waxaa caan ku ah noocyada wax keenay aan la aqoonin oo primary headache aa isku dhahnay ayaa caan ku ah noocyada haddii madax xanuunka qandha ay la socotana waxaa caan ku ah gruubkan kale oo waxa keena la yaqaano cudurada ay keeneen ayaa caan ku sii ah gaar ahaan waxaa caan ku sii ah midda aan dhahnay cuduro oo muxuu ahaa maskaxda ama xuubka ku dahaaran ku dhacaayo ayaa keenay kuwaas ugu caansan labada cuduro aan sheego meningitis oo oo caabuqa ku dahaaran xuubka ku dahaaran maskaxda ah iyo brain tissuega kii ku dhacaayay oo maskaxda laftirkeeda ku dhacaaya nudihii ku dhacaayay oo la yihahdo encephalitis labadaas cudura ugu caansan qandho iyo madax xanuun markay isla socdaan maxaa lagu daaweeyaa editore oo aad siinaysaa talo dabcan waxaan tala siin lahaa marka hore inuu dhakhtar tago waxa ugu muhiimsan waxa waaye inuu dhakhtar u tago dhakhtarkaas uu xaaladiisa baaro maadaama hadda qandha la socoto waxa keena inay cudurro yihiin loo malaynayo in cudurkaas la ogaado baaritaanada muhiimka ah oo loo sameyn kara waxaa ka mid a lumber banjer waxa la yihahdo in loo sameeyo oo ah in dheecaan laga qaado lafdhabarta dheecaan inta tircibada gadiid laga qaado dheecaankaas la baaro waa lagu ogaan karaa sidoo kalena kombyuutarada madaxa la saaro in sidoo kale la saaro sida c t scanko kale waa lagu ogaan karaa marka kuwaasa ugu muhiimsan waxaan kula tali lahaa inuusan dadka hadaladooda qaadanin oo kaniini iska cun kaniiniyada dadku aada u isticmaalaan inuusan iska isticmaalin dhakhtar uu la tashto markasta dhakhtar ugu tago baaritaanahaas hadduu awood uu sameeya saasaan kula tali lahaa waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo marti igu yahay doctor cismaan editore ee dhegeystaha labaad assalaamu calaykum radio ergo magacaygu waa xasan waxaan ku noolahay magaalada beledweyne duleedkeeda doctoorka waxaan weydiinayaa ayaa finan iga soo baxay finankaas hanuunan ma lahan mar kastana way soo bataan marka afkana afkana biyohay ku wadaan oo afka waxaa umalaysa biyahay oo maal camal ay ku wadaan marka waxaan rabaa in doctoorka ay weydiisid waa mahadsantihiin radio ergo
xasan aada u mahadsan yahay dabcan asagana su-aal muhiimuuna weydiiyey horta fin waxay kasoo baxaan inta badan waxaa laysku yirahdo belosbatios unit qeyb laysku yiraahdo oo ah qeybtaas macnaheedu waxa waaye tinta meesha ay kasoo baxdo oo yare ay kasoo baxdo heer folika la yiraahdo timaha meelahay kasoo baxaan dabcan jirka meel kasta tinaa ku taalo qaarna waa loo jeeda kuwana looma jeedo meelaha timaha ku aalin waa iska kooban yihiin marka heer folikalkaas oo tinta ay kasoo baxdo iyo qanjirka maqaarka ka ilaaliyo inuu qalalo oo sebatios galan la yirahdo oo asagana meel iskula yaalaan labadaas meel oo inta badan kasoo baxaa waxa keeno ugu caansan waxa waaye laba nooca wax ugu badana keento qanjirka aan sheegnay oo maqaarka inuu qalala ka ilaaliyo maada zibam la dhaho soo daayaa maadadaas lidsaliid waaye inay badato oo soo daynteeda intay aada u badato tiro badato ee meesha nabar oo fin ka samaysmo qodob waaye qodobka labaadna bacteria inay meeshaas gasho oo barbiona bacterium nooc la yirahdo ayaa gasho meesha labadaas nooca inta badana keento laba nooca asaga loo qeybiyaa acni oo dhan ama fink oo dhan nooc inflammatoria oo inflammatory waxaan ka wadnaa waxaa la socoto malaxa la socoto noocna malax lama socoto isaga haddana wuxuu sheegay nooc oo inuu afka ku wato uu malax afka ku wato sheegay noocaas wuxuu caan ku sii yahay xilliga qaangaarnimada ayuu caan ku yahay dadka markay qaangaarayaan gaar ahaan ragga sababtoo ah qofka markuu qaangaaraya jirkiisa hormonal change ama dheecaano inay isbedelaan badana dhacayo isbedeladaasuu kamid yahay maadada zimamka badanayso sidaa darteeda meeshii ayuu saas uga dhalanaya finka waxaa ugu muhiimsan cudurada maqaarka ku dhacoo dhan oo laysku yiraahdo dermatological diseases oo dhan inuu dhakhtar arko maadaama ayaga cabasho keligeed aysa ahayn wax meel kasoo baxa ay yihiin inuu dhakhtar u tago dhakhtarkaas fiiriyo dabcanna uusan wax kale ama waxay dadkan dhaqameedyada iyo waxa iska isticmaalan inuu is isticmaalin oo dhakhtarkaas arko dabcanna waxay oo dhakhtarkaas yirahdan uu qaataan kula tali laha waa tahay dhegeystaha saddexaad ee xiga ditore radio ergo waa idin salaamay dhammaan agaasimayaasha radio ergo marka waxaa weydiin lahaa cudurka madax xanuunka waxa u roon mahadsanid radio ergo marka hore waxaan rabaa inaan u sheego madax xanuunka inuusan ahayn cudur uusan ahayn oo calaamad cudur uu yahay marka wax cudurka keenayaa la daaweyn karaa maahane madax xanuun keligiisa la daaweyna lama dhihi karo waxyaabaha ugu waaweynoo hadda oo keeni karo qof iska caadiyo cudur kale aan haynin waxa waaye stress badan qofka inuu hayo welwel badan hayo madax xanuunka waa ku keeni karaa dabcan qofka hurdada ku yaraato waa ku keeni karaa qofka oo aada u shaqeeyo muddo badan shaqeeyo maskaxdiisa ay daasho waa ku keeni karaa marka waxaan kula tali lahaa inuusan daawo iska qaadanin hadday hurdada ay ku yartaa inuu hurdo badan qaato biyo badan cabo hadduu shaqo aad badan shaqo aad u badan oo ka shaqeeyo xilli ku filan oo nasiina uu helo stress iyo welwel badan hadduu hayo inuu iska yareeyo qodobadaasaa ugu muhiimsan aan kula tali lahaa inuusan wax daawo qaadanin waa uu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor cismaan cabdi cali oo bartay cudurada guud islamarkaana ka howlgala isbitaalka alhilaal ee magaalada muqdisho oo marti iigu ahaa barnaamijka dhakhtarka raadiya doctor waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay mar kale maryama sidoo kalena radio ergo mar kale waa mahadsan yihiin dhammaantiin waa idin mahad celinaya dhegeystayaasha doonaya in barnaamijka cod ay ugu soo duubaan gudaha soomaaliya waxay si bilaasha usoo wici karaan lambarka gaaban ee rediyo erga ee labaatan laba iyo toban haddaba si ay dhaqaatiirtu ugu fududaato inuu bixiyo jawaabta ku habboon ee xanuunka aad ka sheeganaysid waxaan kugula talinaynaa dhagaysta in weydiintaada aad ku hormarisid magacaaga deegaanka aad joogtid da-daada iyo haddii ay jiraan wax aad u tiirinayso in ay sabab u yihiin xanuunkaada intaas haynoo joogto barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho aan idila socodsiinaya anigoo maryamo sheekh cabdi e waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo